فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoon iyo ogaal oo xiliyadan oo kale maalinta jimcaha aad kala socotaan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa labaatanka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah maxaan kala socnaa hijiradii muslimiinta ee dhulka alxabasha iyo asbaabihii keenay inay muslimiintu u jiroodaan dhulkaas warbixin ayaad maqli doontaan inshaa allah maxaan ka naqaanaa taariikhda haweenaydii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama jeclaa islamarkaana gurigeedu ku soo koray warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan inshaa allah waxaad sidoo kale maqli doontaan xalqada soddon iyo saddexaad ee taxnaha fasiiru ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal بتوبيخ علمت فهل عملت فرس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان waa hagaag qodobadaasoo idil gordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah balse qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waxa uu noqonayaa maxaan kala socnaa hijiradii muslimiinta ee dhulka alxabasha iyo asbaabihii keenay inay muslimiintu u jiroodaan dhulkaas warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali خير القرون مواقفا ومثالا تبع الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا markii ay quraysh dhibaatada ku kordhisay muslimiinta ku sugnaa maka waxa uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam u soo jeediyey inay hijiroodaan iyagoo diinkooda la baxsanaya naftoodana ka badbaadinaya dhibaatada ay kala kulmayeen quraysh waxa uu suubanaha dhulka laxabasha ugu dooray iyadoo uu halkaasi ka talinayay boqor caadil ah oon agtiisa cidna lagu dulmin hijiradaas ayaana ahayd tii ugu horraysay oo ay muslimiinta kaga baxaan maka waxayna ku beegneed sannadkii shanaad ee bicithada nebiga waxayna tirada saxaabada hijroota ay ahayd toban rag ah iyo afar dumar ah kuwaas oo uu ku jiray cuthmaan bin cafaan iyo xaaskiisa ruqiya oo ahayd gabadhii u dhalay rasuulka sala allahu calayhi wasalam abuusalamah iyo xaaskiisa oo ahayd umusalamah cabdiraxmaan bin cawf cuthmaan bin madcuun iyo saxaabo kale allaha ka raali noqdee الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا
waxay maka ka baxeen iyagoo isqarinaya ilaa ay gaaraan badda waxay raaceen doon u socota dhulka alxabasha markii quraysh qabarkooda ogaatayna way soo dabagashay balse waa ay sii socdeen iyagoo kaashanaya ilaalada allaah waxayna gaareen alxabasha iyagoo amni haysta ayna halkaasi ku sugayeen inta ka dhiman rajab iyo bilaha shacbaan iyo ramadaan waxayna ahayd hijiradii ugu horraysay ay muslimiinta ku aadaan dhulkaas dhacdooyinkii hijirada labaad ee dhulka alxabasha ay muxaqiqiintu sheegayaan inay ahayd dabayaaqadii bishii tobanaad iyo horaantii bishii koob iyo tobanaad ee hijiriyada quraysh ayaa kordhisay dhibaatada ay ku haysay muslimiinta lagu dhibaateeyey diintooda iyo naftooda waxuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar kale ku amray inay u hijroodaan dhulka alxabasha waxaana ka baxay dhowr iyo siddeetan rag ah iyo siddeed iyo toban haween ah waxaana rag hijirooday ka mid ahaa jacfar bin abidaalib iyo xaaskiisa asma bintu cumays allaha ka wada raali noqdee asbaabihii keenay hijiradii dhulka alxabasha waxaa koow ka ahaa tacdiibkii iyo dhibaatadii ay quraysh ku haysay muslimiinta wax ku dhow shan sano oo ay dacwada si hoose ku socotay waxay quraysh wixii karaankeeda ahaa isku geysay joojinta dacwadaas si ay u hor istaagaan markay arkeen sugnaanta nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa waxay bilaabeen inay caradooda kala duldhacaan muslimiinta iyagoo wax waliba ay awoodeen ay soo geeyeen sidii ay u tacdiibin lahaayeen muslimiinta waxaa sidoo kale asbaabaha keenay hijiradaasi ka mid ahaa ilaalinta islaamka muslimiinta waxay amni ku haysteen boqorkii najaashi agtiisa wixii natiijo ah ee ka dhashay hijiradaas ayaana daliil u ahaa xeelidheerida nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo xikmadiisii oo ku aadanayd maareynta arrimaha dadkiisa hijiradaasi kuma koobnin oo keliya fuqurada iyo mustadacfiinta ku sugnaa maka balse waxay u badnaayeen kuwo awood iyo maalba lahaa sida cuthmaan binu cafaan iyo cabdiraxmaan bin cawf taasi oo xoojinaysa in sababta hijrada aysan ahayn oo keliya dacfi haystay muslimiinta balse ay jireen asbaabo kale oo ku riixayay inay hijroodaan marka laga hadlo arrinta la xiriirta waxauu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam u doortay in saxaabada u hijroodaan dhulka alxabasha taas oo noqotay halkii ugu horreysay ay muslimiinta u hijroodaan waxay ahayd dhowr arrimood waa iyadoo dhulkaasi aysan degin qabaa'ilka carbeed taas aysan quraysh ka soo xiratay albaabka ah inay isbahaysi la samaystaan boqortooyadii uu hogaaminayay najaashi in boqorkii najaashi uu ahaa nin cadaaladda ku caanbaxay ayna sameeyaan awood ka dhan ah muslimiinta sababo ku aadan isagoo ku dhaqmaya kutubta injiilka iyo towraadka reer maka ayaana ku garanaya arrinkaas maadaama ay ganacsiga isdhaafsan jireen dadka ku nool dhulka xabashada ay ahaayeen nasaaro ahlulkitaab ah iyo in dhulkaasi uu ahaa mid ammaan iyo xasilooni ay ka jirto inkastoo dhulka alxabasha uu ka fogaa magaalada haddana waxa uu muhiim u ahaa muslimiinta sababtoo ah waxa ay u badbaadayeen dhibaatada ay kala kulmeeyeen gaaladii qureysheed in dhulkaasi uu ahaa mid madax bannaan marka laga hadlayo xagga siyaasadda oo aysan cidna gooni uma lahayn waxa uuna ahaa dhul magac ahaan xagga awoodda dhaqaale ahaan ganacsiga iyo dhaqaale ahaanbaa gooni u taagan qureysh oo aad ugu gubatay xasiloonida ay muslimiinta ku haystaan dhulka alxabasha ayaa waxay wafdi u dirtay boqorkii alnajaashi iyagoo ka dalbanaya inuu dib u soo celiyo muslimiinta waxayna ku dhaleeceeyeen inay ka tageen diinta awoowayaashooda aysanna qaadan diinta boqorkii najaashi balse najaashi ayaa dalbaday in loo keeno muslimiinta si uu wax uga ogaado sheekada quraysh markii ay muslimiinta u yimaadeen oo wax ka weydiye arrinta lagu haysto ayaa waxaa u jawaabay jacfar bin abi daalib isagoona u sheegay wixii jaahiliyada ah ay ku sugnaayeen oo cisyaan iyo faasiqnimo ah iyo waxay hadda ku sugan yihiin oo ah towxiidka allah iyo diinta islaamka isagoona uu qisooday tacdiibka ay kula kulmeen maka waxay isaga u doorteen ay tahay cadaaladda agtiisa taalla ee ah inaan dad agtiisa lagu dulminayn intaasi kadib najaashi ayaa ka dalbaday jacfar inuu ku akhriyo qaar ka mid ah waxyigii lagu soo dejiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uuna ku dul akhriyey aayadaha ugu horeeya ee suuratu maryama intaasi kadib najaashi ayaa ooyey ilaa iyo girkiisa ay ilinta ku buuxisay iyadoo ay qoomkiisa la wada ooyeen qureysh ayuuna u celiyey hadiyadooda iyagoo uu ku wargeliyey inuusan muslimiinta u gacangelin doonin iyagoo tacab hoge ayna dib ugu laabteen maka muslimiinta ayaa si nabadgelyo ah uga agnoolaa najaashi muslimiinta ayaa muddo dheer kadib waxay dib ugu soo laabteen dhulka alxabasha iyadoo ay dhaceen axdaaf iyo khasawaad dhowr ah rasuulka ayaana amray inay halkaasi sii joogaan isagoona aan horey uga soo celin markii ay dhacday furashadii khaybar dowladdii rasuulkana ay lugeeda isku taagtay ayuuna rasuulka sala allahu calayhi wasalam muhaajiriinta u diray cumar ibnu umaya si ay dib ugu soo noqdaan haddaba natiijooyinka hijiradii dhulka alxabasha waxaa ka mid ah inay ahayd mid albaabka u furtay dacwadii islaamka aysanna ku koobnaan oo keliya magaalada almadiina waxaana habboon in daaciga dhiifoon uusan dacwadiisa ku xidhin wakhti iyo makaan gooni ah haba ajiibi waayeenee dadka ugu yeeraya dacwada waxaa markaas u furan inuu bedelo makaanka faafinta dacwadana uusan joojin waxaa hijiradaasi muslimiinta ka saaciday inay diintooda ku sugnaadaan iyo inuu ku faafo meel ka baxsan magaalada maka almukarama haddaba hijiradii dhulka alxabasha ayaa waxaa ku sugan fawaa'id iyo natiijooyin kuwa ugu muuqda ay yihiin faafitaanka diinta islaamka iyo inay xoogaysato awoodda muslimiinta muhaajiriinta ayaana hijiradaasi ku lahaa mansilo weyn oo ay ka heleen allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam
مثل الجبال قد انجلت وشمائل منهم زكت أفضالا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka aqoon iyo ogaal wuxuun idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada soddon iyo saddexaad ee taxnaha fasiiru waxaana soo jeedinaya mahad cubayd
نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان النسير indunuusiya waa dal jasiirado badan ah oo dhaca koonfur bari qaaradda aasiya micno ahaan waa kelimad gariig ah oo loola jeedo jasiiradaha hindiya waxa uu dalkan ka kooban yahay toddobiyo toban kun shan boqol iyo siddeed jasiiradood dadka ku noolna tiro ahaan waxaa lagu qiyaasaa laba boqol siddeetan iyo laba milyan oo ruux tani waxay ka dhigan tahay in dalkan uu noqdo waddanka afaraad ee ugu dadka badan dunida magaala madaxda dalka indunuusiya waa magaalada jakarta dalkanna waxa uu xuduud berri ah la leeyahay dalal uu maleesiya ka mid yahay dalkan ayaana taariikh ahaan marka dib loo raaco waxaa loo aqoon jiray magacyo ay ka mid yihiin jasiiradaha almihraaj samowdhara jaawa iyo kuwo kale marka laga hadlayo taariikhda xilliga uu islaam ku gaaray dhulkan si go'an looma xadidi karo laakiin waxaa sugan in qarniyadii labaad iyo saddexaad ee hijriyada uu islaam ku gaaray dhulkan iyadoo sababteeda ay lahaayeen ganacsatadii muslimiinta ee ku safri jiray xeebaha samowdhara iyo jasiiradaha malaayu muslimiinta ka soo jeeda dalalka cumaan iyo yeman oo ka mid ah jasiiratul carab laguna magacaabi jiray samadra ayaa gaaray jasiiradaha indunuusiya waxaana gadaashooda yimid ganacsato kale oo muslimiin hindi ah kuwaasoo iyaguna kaalin ku lahaa inuu islaamku saldhigto indunuusiya kutubta taariikhda qaarkood waxa ay warinaysaa in zamankii uu khilaafada muslimiinta hayay haaruun al-rashiid ay magaalada baqhdaad tegi jireen ganacsato ka socda dalka indunuusiya kuwaasoo sidaasi ku bartay islaamka kadibna ehelkooda gaarsiiyey jasiiradda jaawa ee indunuusiya ayaa taariikh ahaan martigelisay maamullo iyo dowlado islaami ah waxaana ka mid ah boqortooyadii bintaam ee uu dhisay almelik xasanuddiin taasoo kaalin weyn ka qaadatay faafinta islaamka ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee uu dalkan ku fadhiyo iyo tirabadnida muslimiinta ku nool waxay soo jiidatay indhaha iyo admaacda reer galbeedka gumaystihii burtuqiiska ingiriiska faransiiska iyo maraykanka ayaana mid weliba waxa uu markiisa u xusul duubay inuu ka helo dhulkan meel uu cagta dhigo burtuqiiska oo uu gadaal ka riixayo xiqdiga saliibiga ah iskuna dayayay inuu ballaariyo dhibaatooyinkii uu kula kacayay muslimiinta andalus ayaa ku soo duulay indunuusiya waxaana taageerayay nasaarada xabashida iyagoo ku guulaystay inay gudaha u galaan jasiiradda indunuusiya laakiin muslimiinta dalkaasi ayaa dagaallo adag kala hortegay kacdoonno jihaadi ah ayaana ka dhacay dalka mid ka mid ahna waxaa lagu dilay boqorradii hogaaminayay muslimiinta oo lagu magacaabi jiray haaruun suldaan tarnaat kaasoo la dilay sannadkii sagaal boqol toddobaatan iyo siddeeddii hijriyada intii u dhexaysay sannadihii kun siddeed boqol kow iyo tobankii milaadiyada iyo kun siddeed boqol lix iyo tobankii waxaa dalka indunuusiya intiisa ugu muhiimsan la wareegay gumaystihii ingiriiska markii dambena waxa uu ku wareejiyey waddanka holand kun sagaal boqol afartan iyo labadii milaadiyada waxaa dalka indunuusiya la wareegay gumaystihii jabaan kadib markii holand looga guulaystay dagaalkii labaad ee dunida sidaasi ayna indunuusiya ku noqotay dal hoostaga gumaystaha jabaan kadib gantaalkii niyukliyerka ee lagu riday jabaan waxay dowladda jabaan laba maalin kadib isku dhiibtay reer galbeedka sidaasi ayna indunuusiya ku noqotay meel ka madax bannaan jabaan iyadoo ay ka hana qaaday dowlad uu hogaamiye ka yahay axmed saakano xiriir dhowna la leh reer galbeedka marka laga hadlayo dalka indunuusiya iyo gobolladiisa waxa uu ka kooban yahay ilaa soddon iyo siddeed gobol mashaakilka ugu badan ee dalkan ka jirana waxaa ka mid ah in si firfircoon ay uga howlgalaan hay-adaha tansiiriga kuwaasoo dadaal badan ku bixinaya sidii ay u gaalaysiin lahaayeen muslimiinta
الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا
maxaan ka naqaanaa taariikhda haweenaydii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama jeclaa islamarkaana gurigeedu ku soo koray قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم عودها والعلم يوليها صفا وحبورا
faadumo bintu asad waa haweenay ku tilmaaman iimaan iyo toosnaan waxaa aad u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo yaraantiisii kusoo koray gurigeeda nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku tilmaamay haweenaydan isagoo ka hadlaya abaalkii ay u gashay inay tahay qofkii ugu samafalka badnaa kadib geeradii abutaalib oo ah nebiga sala allahu calayhi wasalam adeerkiisa waxay islaamtay intii ay saxaabada iyo nebiga sala allahu calayhi wasalama joogeen magaalada maka kadib markii uu geeriyooday abutaalib oo ay xaaskiisa ahayd uuna dhashay caruur badan oo uu ka mid yahay caliyu bn abi taalib radia allaahu canhu haweenaydan waxay nebiga sala allahu calayhi wasalam agtiisa ka joogtay boos weyn maadaama uu ku soo barbaaray gurigii ay hooyada ka ahayd بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودع نوما لا ضياع بعمره يسهر ليلا يستقين أجورا haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda haweenaydan ka soo jeeda reer bani haashim ee looga markhaati kacay wanaagga barbaarkeedii iyo nolosheedii faaduma bintu asad binu haashim binu cabdimanaaf alqurayshi alhaashimiya waa hooyada dhashay khaliifkii raashiidka ah ee caliyu bn abi taalib radia allaahu canhu xilligii jahliga ayay ku kortay maka waxaana guursaday abutaalib oo ay u dhashay cali iyo walaalihiisa oo kale ah taalib oo laysku khilaafsan yahay islaamnimadiisa caqiil jacfar jumaana iyo umahani oo magaceedu yahay faakhid islaamnimadii faaduma bintu asad faaduma bintu asad waxay islaamtay kadib geeradii abutaalib waxay magaalada madiina ula hijrootay wiilasheeda waxay ahayd allah ka raali noqde haweenay saalixadda oo u saaxiiba wanaag iyo diin waxay nebiga sala allahu calayhi wasalama ka warisaa afartan iyo lix xadiid rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa soo booqan jiray gurigeeda wuuna ku qayluushan jiray geeridii faaduma iyo faddiga ay dadka kala dheer tahay waxaa la sheegay in xilliga saxda ah ay dhimatay uu yahay sanadkii shanaad ee hijiriyada haddaba faaduma bintu asad waa saxaabiyaddan aad ka bogoteen taariikhdeeda oo uu gurigeeda ku soo barbaaray rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa iyada hooyada dhashay cali bnu abi taalib allah ka raali noqdee oo ka mid ah tobankii saxaabi ee looga bishaareeyey jannada sidoo kale ka tirsan khulafada raashidiinta ee afarta ah waxaa kale ay si wanaagsan u barbaarisay carruurta kale ee la dhashay cali bn abi taalib sida jacfar iyo caqiil waa hooyo mudan in tusaale lagu soo qaato wanaaggeeda hooyooyinka maanta nool sababtoo ah waxa ay soo saareen iyada iyo habeenkii kale ee ay saxaabiyaadka ahaa jiilkii ugu wanaagsanaa ee soo mara dunida jiilkii ay soo barbaariyeen waxay dhiiggooda ku waraabiyeen koryeelidda kelimada alleh guul weyn ayay ka gaareen cadowgooda diinta islaamkana waxay gaarsiiyeen daafaha adduunka haddaba hooyo kasta oo muslimad ah waxaa la gudboon inay carruurteeda kula dadaasho sidii ay ugu soo barbaarin lahayd tarbiyo wanaagsan oo ah tii lagu sheegay kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam allah ka raali noqdo faaduma bintu asad alhaashimiya waxay ahayd saalixad oo rabbi ugu deeqay iimaan xooggan من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا
أفوت ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاه ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه inta ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna inta aan ku kulmi doonna barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت أصل العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا